waxaan ka jawaabay midda hore adeer horta runtu waxay tahay somalilan waa dad walaalo ah oo maqan laguna talagalay ayaguna aan aaminsanahay inay ku talagaleen sida waxay yihiin inaan lagu dhaafine xal lagu midaysan yahay la helo wixii ay talasho qabaan laga fadhiisto wixii taariikh hore dhacay inaanaan ag fadhiisane mustaqbalka aan fiirino aan hore u fiirino waxaan shaki ku jirin soomaali oo aan somalilan haysanin soomaali dhanmaa haddana waxaad la socotaa inuu jiro fariimo iyo dadaal ku aadan in somalilan iyo soomaaliya ay mar labaad isugu soo laabtaan miiska wadahadallada sidii horay culaysku u jirayna aan aan aan la-ag fadhiisan wixii horay usoo dhacay mustaqbalka la fiiriyo laga wada hadlo waxyaabaha jira laga wada xaajoodo xal anfici kara iyaga iyo dalka intiisa kaloo soomaaliya isugu timaadana la helo arrinka ah mar labaad somalilan hadda jawaabta horan bixinayay waxaan taabtay inay jirto yedadiilo cusub runta yedadiilada cusub oo aan ka hadlayana waxay ahayd wararka soo baxayay oo hadda ka taabatay oo kamid haddii ay tahay arrimaha wadahadallada somalilan in la bilaabo oo loo wajaho si dhab ah waxay u baahan doonaan in qorshe loo dhan yahay lagu galo qorshe dhankan ka yimid ama dhan kale ka yimid oo keligiisuhu ma socon doono annagu hadda kow iyo laba iyo saddex qorshe la yidhaahdo miiska saaranoo aan inta wada hadalladaas la tagno aan rabno in la khasbaayo ma jiro wada hadalka bilowgiisu wuxuu noqon doonaa in loo fadhiisto qorshihii lagu geenaa laakiin waxaan mar walba aada iyo aada u adkeynayaa oo aan rabaa in dadka soomaaliyeed meelta kastoo ay joogaan ay ka dhaga qaadaan dowladda federaalka oo uu hogaamiyo madaxweynaha maxaa cabdullaahi maxamed iyo ra-iisul wasaare xasan cali khayre annagoo wasaaradda arrimaha gudaha ah oo amuuraha hadda aada ka hadlaysaan iyo kuwa maanta meesha loo joogayba dowladda federaalka wakiil u ah waxaan jeclahay anuu wasiirkii wasaaradda ah inaan idin caddeeyo waa naga dhanka wasaaradda federa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalkaaba in la soo celiyo wadahadallada somalilan dadka walaalaha ay waxa ay kala tabanayaan la galo xal wanaagsan oo lagu wada qaco oo lagu midoobana laga gaaro arrinta hirshabeelle waa ka cunahay ma ahayn arrin lagu khasaaray waxaad ogaataa ama kulligiiba ogaataan soomaalidu intay raacato tahay oo geel iyo arig iyo lo ay u soo faayaan subaxii waxyaabaha daaqa iyo biyaha ku saabsan oo qabaa'ilku isku qalinaan mararka qaarkoodna la fogeeyo oo naf badani ku go-do waa socon doona qiyaastii waxay u baahan tahay in si dow maamul dowladnimaana loo xakameeyo si dhaqanna loo xakameeyo waxaan qabnaa damaanad dhaqanka hirshabeelle oo madaxweynuhu casumay oo yimid oo kala hadlay arrimahaas madaxweynaha aniguna aan goobjoog ka ahaa oo lagu ballan qaaday dhaqan ahaana maamulka iyo dhaqanka hirshabeelle ee arrimaha xakameeyaan dowladda federaalka ahina wixii taakuleen oo loo baahaya ay ka shaqayso marka arrinkaas arrin lagu guuldaraysta ma ahayn mana rajeynayno in lagu guulda